بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كلبات أو أه آه، المبحث الخامس في بيان ما يصل ما يصل ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعمالنا Ee, waxaynu kaga hadlaynaa casharkan labaad salliga aynu ku salliyayna nebiga calayhi salaatu wasalaam in loo bandhigayo maalin kasta oo jumco ah oo macnaha salliga aynu nebiga ku salliyayno oon leenahay allahuma salli calaa muxamed ama salaad kasta ha noqoto ama khaariji salaa ha noqotee nebiga waa gaaraysaa oo loo bandhigaya ilaahay baa gaarsiinaya u bandhigaya marka adilada ku soo aroortay masaladaas ayaynu arkaynaa marka waxaan leenahay tabluqu salaatunaa wa salaamunaa ila nabiyi sala allahu calay wasalam fi ayi makaanin naxnu meel kasta oo aynu joogno adduunka daafihiisa qof kasta oo nebiga ku salliya salligaas uu akhriyey nebiga waa gaaraya calayhi salaatu wasalaam oo axaadiid badan baa caddaynaysa waxaanu u deliishanaynaa xadiidka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee min xadiidi aws ibna aws waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ina min afdali ayaamikum yowm aljumuca ina min afdali ayaamikum aljumuca maalinta jumcada marka hameenkeediina waa la socotaa oo dee waa afar iyo labaatan saac habeenkii maalinta jumco la isku yidhaahda ina min afdali ayaamikum yowma aljumuca waa maalmaha toddobada beri maalinta ugu fadli badan fiihi khuliqa aadam nabiyullaahi aadam jumca la abuuray wa fiihi qubida maalin jumcaaba u dhintay oo nafta laga qabtay wa fiihi nafka buunkana maalinta qiyaamaha waxaa la afuufayaa maalin jumca wa fiihi sacqu waa buunka hore oo waxa weeye argagaxa ee s- buunka waxa weye lagu dhimanayo oo alfazac iyo asacqu saddex jeer miyuu afuufku dhacayaa mise laba jeer bay culimmadu isku khilaafsan yihiin qaar baa israacinayaa fazaca iyo sacqiga odhanaya waa kan lagu dhimanayo qaarna waxay leeyihin maya fasaca ayaa horeeya waa la argagaxayaa haddana mar labaad baa la afuufayaa sacqa waa la suuxaya waa la dhimanayaa marka saddexaadna dadkoo dhan baa soo baxaya oo qabuuraha laga soo baxaya marka annafka waxa weeye waa buunka s- la afuufayo wuxuu yidhi marka nabiga calayhi salatu salaam calshaahidkeenna waa kan intaa markuu yowmul jumaca fadligeedii sheegay dee saacatulmustajaabana waa ku jirta axaadiidta kalaa sheegay ayuu markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa akhiruu calaya fiihi salaax waxaad badisaan salligaad igu salliyaysaan badiya oo igu salliya sababtu maxay tahay fa inna salaatukum macruudatun calay salaadda aad igu salliyaysaan waa la iisoo bandhigayaa oo mar alla markaad igu sallidaan allahuma salli calaa muxamed aa dhahdid sala allahu caleyh waali wasalam ama sidii uu inoo baray allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim ilaa aakhiri alxadiid haddaad mar nebiga ku sallidid waa loo bandhigayaa maalintaa jumcada ayaa salaadii lagu saliyey loo bandhigayaa markii loo bandhigo waxay yidhahdeen markaas saxaabada su-aal bay weydiiyeen laan arrin cilmi qeyba weeye waa arrin qabriya waxay yidhahdeen yaa rasuul allah kayfa tucradu salaatuna waqad arimta kayfa tucradu salaatuna calayka waqad arimta adiga oo baaliyoobay arimta ay waxay u jeedaan balayta markii lafuhu burburaan oo dhulku cuno oo qofku baaba'o dee buduu noqonayaa ciiddu ku darmayaa marka sida caadigaana waxay ahayd oo la yiqiinay qofku hadduu dhinto muddo xabaalaado inay ciidda uu ku darmoo baaba'o ayay ahayd sida caadigaa la yiqiinay markaas waxayna rasuulka ilaahayo waddaa dhimatid oo lagu xabaalo oo muddo noolaatid ee muddo ku jirta qabriga sow baabi'i maysid oo ciiddu cuni maysa iyo aboorku oo jirkaagii baabi'imayo kayfa marka lagugu soo bandhigaya fa qaala markaasuu nebigu waxa uu yidhi kuma uu inkiri nebigu oo ma odran arrintaa khalad baa fahanteen ma u dhihin wuu qiray taqriir baa la yidhahdaa in qof walba ay waxa weye qabriga ku jira inay ciiddu cunayso nebigoo u oggolaaday oo waxa weeye bilowaaniga sidii lagu yiqiinay laakiin arrin gaara oo khaas ah oo nebiyada gaar ku ah buu sheegay markaasuu yidhi ina allaha xarama alarda xarama ajzaad alambiyaa an taakula alard in allaha xarama wuxuu alla ka xarimay ajzaad alambiyaa nebiyada jirkooda inay dhulku cuno ilahay waa ka xarim oo nebiyadii oo dhan maaha nebi maxamed keliya nebiyadii oo dhan qabrigooda ayay ku jireen oo waxa weeye ay weliba axyaa way imaan doontaa waa ka hadli doonaa ay maaragtay aboor iyo iyo ciid midna cuni mayso oo waxa weye halkaasuu ku jira oo xataa xadiid kale waxaa ku sugnaaday aynu sheegi doono qisatu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam reer bani israa'iil markay ka baxayeen masar oo nabiyullaahi muusa ka saarayay in qabrigiisii uu ka dardaarmay nabiyullaahi yuusuf markaa ka baxaysaan qabrigayga qaada qufa oo qaada waxa weeye jirkayga iyo meydkayga qaada sidii baa loo soo saaray si sidiisiiya waa qaadeen baytulmaqdis baa la geelo waxba idan markaa arrintaasi waa arrin caama oo nebiyada oo dhan waxa weeye ayuu nebigu sheegay oo ilaahay inuu ka xarimay dhulku inuu cuno jirka nebiyada waa waadix marka xadiidkaas imaam abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja ayaa warinaya waana xadiis saxiixa sida sheekh albaani raximah allahu tacaala ku caddeeya sunanka waa xadiis saxiixa idan marka aynu fiirino xadiidkan waxa aynu ka faa'iideyno macalshaahidkeennu waxa weeye maalinta jumcada fa ina salaatukum salaadiina waa salliga nebiga salaadu watuu ilaahay lahaa ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima nebiga salliga lagu salliyayo markii ilaahay uu ku salliyayo waa ammaan laakiin markii malaa'igta iyo mu'miniintu ku salliyayaan waxa weeye waa adducaa nebigaa loo ducaynaya ilaahay inuu fadligiisa kor u qaado inuu darajo weyn gaarsiiyo sida aynu adinka kadaalkiisa ugu ducaysanno allahuma raba hada dacwati ataama wasalaati alqaa'ima aati muxamedan alwasiila walfadiila wabcathuu maqaama maxmuuda marka nebigeennu u ducaynayna marka asalaa asalkeeda luuqadda carabiga adducaa baa la ohan jiray oo salli calaa fulaan ee u ducee waa ama salla calaa fulaan wuu u duceeyey marka waa duco waay sida abulcaaliya ku fasiray oo waxa weeye bukhaari warinayo waxa uu ku fasiray idaa kaanat min allah wa athanaa waraxma ilaahay wuu ammaanaya nebiga u naxariisanaya markuu ku saliyayo ama ida kaanat min almalaa'ika wa min almu'miniin fahiya ducaa ilaahay baa loo baryayaa waxa weeye wanaaggiisa ilahay kor inuu si qaado marka nebigu halkaa wuxuu inoo qararay maalinta jumcada inaynu badinno fa akhiruu badiya buu yidhi xadiid kale wuxuu tilmaamayaa man sallaa calaya maratan salla allaahu calayhi cashra qofka hal mar igu salliya toban jeer baa ilaahay ku salliyaya haddii ilaahay kugu salliyana ilaahay waa ku ammaanaya waa ku naxariisanaya weeye idan maalinta jumcada iyo hameenkeeda in salliga nebiga la badiyaa waa min asunna waa sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa tambiih u baahan waa inaynu fahanaa waa maxay saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam saligu nebigu ma mawliidkoo la akhriyaa ma munaaqibkoo la akhriyaa ma durbaan la garaacdaa ma in la qayliyaa maya salliga nebigu waa cibaado waa inaad adigu nebiga ku salidid oo aad ku wardidid allahuma salli calaa muxamed sala allahu caleyh waali wasalam allahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed ilaa aakhiri xadiid adaa lagaa rabaa laakiin dad inta meel isugu q- yimaada qaylinaya oo waxa weeye durbaan garaacanaya waxaa salli nebi lama yidhaahdo daliilna uma noqonayso nebigaa yidhi salliga ha la badiyo nebigu salligu ina baray baa la rabaa waayo aayaddaa markay soo degtay in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman saxaabadu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah qad carafnaa kayfa nusallim calayka sida aan kuu salaanna waa garanayna oo waxaan leenahay assalaamu calayka yaa rasuul allah fa kayfa nusallii calayka see kuugu sallinaa ilaahay salli buuna amray فقال وحي النبي مركا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والصلاة الإبراهيمية ومدى أتحيات كجدال كيسا إنه آخرينه تاوي يصلي النبي عليه الصلاة والسلام علماء يركح عليها دات سوق بسيدو هذا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وكسل ذي هذا ترى صلى الله عليه وآله وسلم وكسل ذي ووح وناكسن قف كستا أو مقلنا نبي مجعي صلى سوق قاضه nebi maxamed calayhi salaatu salaam waa inuu ku salliyaa oo waxa weeye uu salliga nebiga uuna carabkiisa ka qaadin amaa in la khaldo wax bidca laga dhiga salli salli noqon mayso taa waa taa saxaabadii marka waxay yidhaahdeen see baa lagugu soo bandhigayaa adiga oo baaliyoobay oo waxa weeye jirkaagii baaba'ay see u dhacaysa markaasuu nebigu uga jawaab iyagu marka halkan Ee, waxa uu yidhaahdaa manaawi markuu sharaxayo xadiidka sida uu soo guurinayo saaxibu cawn almacbuud waxa uu leeyahay waa min shuraaxi alxadiid manaawiye waxa uu leeyahay raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi macnaha arrintaasi waxay ku tusaysaa in nebiga calayhi salaatu wassalaam loo soo bandhigayo waxa uu yidhi maalinta jumcada waxaa loogu gaar yeelay waa sayidul ayaam maalmaha waxaa ugu fadli badan eh, toddobada maalmood jumcada nebiguna waa sayidul anaam ama sayidul bashar wax walba oo waxa weeye makhluuqa ilaahay abuurayna waxa ugu fadli badan nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed markaasay halkaa ka timid marka in ajarkii bata marka maalinta jumcada oo wanaaggii bato oo waxa weeye nebiga lagu salliyo taas weeye macnuhu waxaana laga qaadanayaa buu yidhi waa isku mid waa sawaa inaynu qabrigii nebiga u dhownahay iyo inaynu adduunka daafihiisa kala joogno fi ayi makaani naxnu waxa weeye baa laga qaadanaya inuu gaarayo oo nebigaanu ku sallino wanaaggaa in la helayo ayaa laga qaadanaya haddaba axaadiid- xadiidkaas wuxuu inoo caddaynayaa arrinka noocaas wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aynu ka faa'iideynaa horta kalaamka shawkaani aan hormarino waxa uu yidhi shawkaani nilawdaarka markuu sharaxayo baabkaas axaadiidtaa waxay caddaynaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sala- salligeenna in loo soo bandhigayo oo uu gaarayo oo markaa wanaaggaas iyo ajarkaa laga helayo waana arrin saxiixa oo adilada ku sugan taas ayuu ku caddaynayaa nilawdaarka qowluhu marka uu nebigu yidhi ee in allaha xarama ajzaad alanbiyaa an taakula alard in allaha xarama an taakula alardu ajzaad alanbiyaa waxa uu yidhi sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala markuu arrintaas tacliiqinayo waxa uu yidhi ee, allah subxaanah wa tacaala sida nebigu inoo sheegay nebiyada ajsaadooda dhu- ciiddu ma cunto oo ilaahay baa ka xarimay oo sidoodii bay ugu jiraan qabrigooda laakiin dadka kale way cunaysaa laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda oo wuxuu yidhi fii xawaadithin qariiba waxaa dhacday xilli dhoweyd in waxa weeye qabuuro la bixiyey oo inta magaalada dhex gashay qabuurihii la faagay oo si meel qa- kale loogu aaso markaasaa waxaa la arkay dad muddo hore la aasay oo sidoodii ah oon waxba gaarin sidoodii ah oon waxba gaarin marka taasoo kale waa xukmu naadira oo ilaahay uu siiyo dadka qaarkood ma aha marka wax la odhanayo hebel iyo hebel baa saas waa arrin qabriga gudihiisa wixii ka dhacay ilaah baa ku shaqale ma garanayno laakiin waxaynu ka qaadanaynaa axaadiita ilaahay inuu ka xarimay nebiyada ajzaad alambiyaa inay cunto dhulkuu ka xarimay allah oo ciiddu ma cunayso aboorna ma cunayo sidoodii bay ahaanayaan masalada dambaynuna kaga hadlaynaa oo axyaaun fii qubuurihim inayba nool yihiinboo qabriyadooda ku jiraanna oo ku cibaadaysanayaanna waa ishaaraynaa insha allahu tabaaraka watacaala marka khulaasatu lqowl masaladan casharka labaad waxaan ka qaadanaynaa waxaynu hadda helay oo daliil u helay laba camal haddaynu samayno inay nebiga gaaraysa calayhi salaatu wassalaam waa salliga iyo salaanta labadaasaynu daliil u helay wixii labadaa ka badan qofkii yidhaahda nebiga way gaaraysaa daliil baa laga rabaa waayo naxnu natabicu daliil daliilkaan raacaynaa ee hebel baa yiri iyo sheikh hebel baa ku riyooday iyo waxba waxaasoo dhan waa ka hadli doonaa laakiin xaqiiqadu waa intaa waxa weye labadaasaynu daliil u helay in salliga nebiga la badiyo nebigana la salaamo oo salaada dhexdeeda iyo khaarijkeedaba salaanta nebiga iyo salliga nebiga la badiyo intaas ayaan daliil u helay walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin